muddo laba iyo toban bilood ee lasoo dhaafay keisaska la keenay xafiiskan waxay ahaayeen ilaa shan iyo toban kees oo faraxumeynta la xiriirta caruurta saddex iyo toban ka mid waa faraxumeyn loo geystay gabdho laba ka mid ihna waa faraxumeyn loo geystay wiilal waxaa kaloo ee, aan sheegaynaa keisaska ka furan maxkamadda ee faylalka actifeka hadda socdaan ee la xiriira falalka kufsiga waa ilaa soddon kees ayaa ka furan dhadhaab bishan keli ee toddobaad ee hadda socota ee maanta maraysa taarikh labaatan iyo toddoba keesaska maxkamadda dhadhaab ka furan ee la xiriira farxumeyn loo geysta caruur waa ilaa toddoba kees sexual offense waxay marahayaan zero zero seven haddaa fiiriso keesaska xafiiska children uu gacantaisi soo gaartay riboodka aan hayno bishan keli ee toddobaad ee maanta taarikh labaatan iyo toddoba ah kow ilaa taarikh labaatan iyo toddoba waxay gaarayeen shan kees riboodkii ugu dambeeyey ee wadanka kenya laga soo saaray falalka la xiriira faraxumeynta caruurta waxaa la sheegaa gabdhaha lixda gabdhoodba hal gabar oo lamid ah hal gabar in laga faraxumeeyo hal gabar oo kamid ah lixda gabdhood ee socota wadanka kenya ku nool hal gabar oo lamid hal gabar oo kamid ah waxay la kulantaa fal la xiriira faraxumeyn oo la xiriira galma Ee, waxaa kaloo la sheegaa afarta gabdhood oo socota oo wadankan dhex joogta mid kamid ah inay fal guur degdeg ah ayadoon qaangaarhan toddoba toban sano ka yar inay la kulanto waxaa kaloo wadankan eh, riboodka ugu dambeeyey uu sheegahaya uu qoraalka lasoo saaray shantii gabdhood ee wadanka kenya joogto mid ka mid ah inay gudniin fircoon ay dhibaato kasoo gaarto hadda wi asbuucan eh, aan joogno oo hadda bilowday keli ayaa asbuuc gudihii ayaa waxaa dhacday ilaa shan kees oo dhadhab oo dhadhaab ah iyo qaxootiyaalka oo faraxumeyn ah oo caruur loo geystay gabdho ah haddii bil keli ay intaa dhici karto ilaa toddoba kees saddex ka mid ihna ay yihiin keesas la xiriira waxbarasho instituushonyaha waxbarashada waxaad dareemi kartaa in dhibaatada caruurtana loo geysanaya faraxumeynta oo weliba la xiriirta galmada ay soo badatay saddex ka mid hadday yihiin institution aada ogaataa waa waa close to fifty percent baltan iskuulada loogu midda weeraro iskuullada ayaa hadda culays weyn naga soo saaran yahay laanta macalimiinta tababarta ee loo yaqaana ti- maya, qolada loo yaqaana teachers training colleges kollejaha macalimiinta markii lagu tababaraya waxaa loo sheegaa macalimiinta waa loo sheegaa in waxay la dhaqana ay waxbarayeen inay yihiin caruur yaryar inay gabdho yaryar oo yaryar oo hadda soo korihaya ay yihiin oy wax walba ka macquul galaan oo ay ku dhihi karaan macalin waan ku jecelahay wax walbana ay ku horseedi karaan laakiin waxaa nasiib darre imaanta in laba iskuul oo secondary ah oo deegaanka qaxootiyaal ku yaala ayay ka dhaceen laba fal oo faraxumeyn ah laba iskuul oo kale ah oo xagareer ay ku kala yaalo iyo dhagaxlid ay ka kala dhaceen fal la xiriira faraxumeyn oo loo geystay arday uu u geystay macalin kuma filno macalinka asaga idlaanta caruurta ee teacher service commission inay registration wax la ku hagaajisa inay nambarka diiwaangelinta ama laysanka uu ku shaqaysan lahay ruskadii uu ku shaqaysan lahay ay kala noqoto keliya kuma filno waxaan jeclaan lahayn in ciqaab ku filan ayaga laftooda ay kasoo saaraan oo ciqaab ayaga xaggooda ayaga laftooda ay la fuulaan ay ahaadaan dadka maxkamadda saari ay kamid noqdaan ayagana ay la tiigsadaan halkaas midda kale macalimiintii ayaa waxay noqdeen inay maamulyaalka iskuulka markii loo soo sheega inay waxba ka qabanin macalinkaas inay dabagelin ayaa wax ka dhacday kasoo qaad qisadii ka dhacday hadda xagardheer ugu dambeysay ee shalay socotay oo hadda maxkamadda saaran macalinka waalidka caruurta dhashay wax iyo caruur kale iskuulka joogo mar hore ayay soo sheegeen in falkan uu macalinkan gabadhan xiriir uu la leeyahay uu raadinhayo waa loo sheegay waalidka iskuulka ay tageen dacway geysteen maamulkay u geysteen haase haatee maamulka iskuulka wuxuu kasoo qaaday inay waxaas war been yahu been korka laga saaray oo war kutirakuteen uu iska yahay maantana ayadoo cadaa banaanka imaaday ayadoo banaanka imaaday marka waxaan leenahay maamuliyaalka iskuulka mas-uuliyad hadday qaadeen oo yihiin mas-uul iskuulka yihiin waxay ka yihiin iskuulka caruurta joogta ayaga ayaa mas-uulka ah hadda waxaan ka fikirhaynaa mas-uuliyaddii iskuulka ugu dambeeyey ciladan ay ka dhacday in aan ka codsano idaaradda waxbarashada iskuulkaas in tallaabo laga qaado